bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
habeen wanaagsan ayaanu hawdidii kalenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa ah waa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kowda bisha agosto sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa ah idinkugu soo gudban doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo markii ugu horreysay si faahfaahsan kaga hadlay arrin muran xoogan dhaliso oo ku aadan burburinta dhul ku yaallo degmada xamarweyne ee gobolka banaadir haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo raysigu siiyo warbaahinta dalsan oo uu kaga waramayo arrinta la xiriirta burburinta dhulkaasi iyo siday ku timaaday qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo kormeer ku tegay xarunta kuliyadda ciidanka ee turkinsom halkaasi oo khudbad ugu jeediyey cutube ka tirsan ciidamada gaarka ah ee gorgor oo ay dowladda turkigu tababarto haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbadda ra-iisul wasaare xamse u jeediyey cutubadaasi ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya sidoo kale waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa ad wareega ku dhegaysan doontaan maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe haddaba maamulka gobolka banaadir natiijadu soo saaray iyo tirada ardayda sanadkan u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalada dugsiyada sare ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa mas-uuliyiin loo haysto musuq maasuq mar kale waxay ka soo muuqdeen maxkamadda gobolka banaadir haddaba raggan mar kale ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir iyo eedaha loo haysto ayaad caawa kaga boga doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobadaas iyo wixii nagu soo korn intaenu barnaamijkeena ku guda jirna ayaad caawa dhegaysan doontaan farsamadu waa axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaala kaala kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
kalebe waxaan u wanaagsanaya inu daleenaa dhegeystayaal meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan mujada hirka dherkeedu ee kow iyo sagaashan dhibac shan megahertes fmkaas oo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fmka uu gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu daleenahay saaxiibayaal habe waxaan u wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna iyanu caawa baqaadi doonaa waxaan ku bilaabi doonaa maamulka gobolka banaadir oo markii ugu horeysay war ka soo saaray arrin ku aadan burburin ay ciidamada ammaanku ay ka geesteen raallahada dhegeystayaal ee maamulka gobolka ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan war kaga soo saaray arrintaasi ku aadan muranka xooggan ee ka dhashay dhul ee ku yaalla degmada axmarweyne ee gobolka banaadir kaasi oo ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay burburin ay ka geesteen waxaa ee, markaasi ka dhalatay falcelin kala duwan iyadoo eedeemo loo jeediyey ama dadka qaar ay ku eedeynayeen ee, oo ay ugu horeeyaan dadka is- dadka dhulka laga burburiyey mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya eedaas oo si weyn ugu baahday warbaahinta bulshada haddaba maamulka gobolka ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay eedahaasi kala duwan ee loo jeediyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa mar uu maanta war uu soo saaray waxa uu meesha kaga saaray wararka la xidhiidha in dhulkaasi dad dana gaara leh ama dowladda soomaaliya ay doonayso balse sidoo kale waxa uu sheegay in ay lahayd safaar ama inay lahayd dowladda talyaaniga oo dowladda talyaaniga lagu wareejinayo dhulkan iyadoo ay lahayd oo soo- oo ay soo codsatay islamarkaasina wasaaradda arrimaha dibadda dhinaceeda u soo martay haddaba ee, warka ka soo baxay ee, maamulka gobolka banaadir waxaa ee, u faahfaahiyey warbaahinta dalsan afhayeenka maamulka gobolka banaadir salaax carab isagoo sidoo kale sheegay in ay waxba kama jiraan yihiin wararka sheegaya in dhulkan la burburiyey loo burburiyey ama ay la wareegayaan dad ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaasina dan- si dana gaar leh looga barakiciyo dadka halkaasi deganaa maadaama sheegashada dadkan ay ahayd in loo barakiciyo sabab la xiriirta in la doonayo dhulka iyaga ay degan yihiin oo ay leedahay dowladda talyaaniga balse dowladdu ama maamulka gobolka waxa uu sheegay inay ku wareejinayaan ee, n- dowladda talyaaniga gaar ahaan safaaraddeeda soomaaliya oo dhulkan soo codsatay maadaama iyadu hore u lahayd sida afhayeenka gobolka uu sheegay warbaahinta dalsan waryaha- waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayuu u waramay in ay u baahan yihiin eh, dhulkooda iyagoo codsigaas usoo dirsaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ayna soo marsiisteen wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ee sida ku cad ee dukumentigan hadda horteenna yaalla waa codsiga ay soo dirsadeen eh, dowladda talyaaniga eh, safaaradooda kuna soo socodsiiyeen eh, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale Eh, tanina waa tii ay soo marsiiyeen eh, wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya Eh, runtii codsigan waxa ay ku qeexeen inay u baahan yihiin dhulkoodii kaasa itaaliya islamarkaana ay ka fulinayaan eh, mashaariic ay ugu talagaleen inay ku horumariyaan eh, dalka eh, waxna ugu qabtaan dadka soomaaliyeed intaasi kadib waxa uu guddoomiyaha gobolka banaadir uu qoray eh, dukumentigan uu ku socodsiinayo eh, dadka degan ee kaasa itaaliya waa runtii waa dhul aada u ballaaran eh, qeyb waxaa ka samaysan garaash eh, qeyb dad ayaa degan eh, qeyb maqaayado ayaa ka samaysan qeybna waa qeyb baarkin ah marka guddoomiyaha waxa uu dukumentigan qoray eh, shan iyo labaatanka bisha afaraad eh, laba kun labaatan iyo saddex waad dareemi kartaa muddada ka soo wareegatay Eh, dadka deganaana waxaa la siiyey muddo inay halkaasi kaga guuraan si markaasi halkaasi loo baneeyo Eh, runtii waxaa dhammaatay muddadii eh, loogu talagalay ama loo qabtay dadkaasi inay ku guuraan sida ku cadba eh, dukumentigan uu saxiixay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho marka fayeene warqadan ogeysiiska ma gaartay dadkii ay qusaysay Ee, runtii warqadda ogeysiiska ah way gaartay ee dadkii ay qusaysay oo dadkii meesha degnaa iyo hay-adaha kala gedisanaya dowladda sida ee, taliska qaybta guud ee booliska ee, taliska ciidanka ilaalinta ee gudoomiyaha degmada xamarweyne ee, iyo hay-ado kala gedisan oo safaaradaba ogeysiin ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalk ee ogeysiin ay ku leedahay ee, dhammaan way wada gaartay sidoo kale ee, duqa magaalada muqdisho waxaa xarunta dowladda hoose ee xamar uu ku qaabilay ee, danjiraha dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya ee, iyadoo muuqaalo ah waa idinla wadaagi karnaa ay ku codsanayaan markay codsigan soo gaarsiinayeen ee gudoomiyaha gobolka waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen ee, dukumentigan oo ku cad waxyaabaha ay ka qabanayaan eh, xaruntan kaasa itaaliya markii ay lagu wareejiyey kadib oo dadka laga guuriyo Eh, iyo dhismaha ay sameynayaan sida uu ikaa doono eh, naqshadda nuuca ay noqon doonto marka intaasoo dhan waa howlo dowladda itaaliya ay ugu tala gashay in markaasi xaruntii kaasa itaaliya ay dibu dhis ku samayso iyadoona mashaariic lagu horumarinayo bulshada soomaaliyeed ay ka qaban doonto eh, halkaasi
waa gartay marka afhayeena waxaa jiray markii burburintii laga bilaabay maalintii shalay casa italiya war waxaa soo baxay in dad ganacsato la siinayo gaar ahaan dad xigto la ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
Eh, runtii waxaad moodaa eh, dadka qaarkood eh, saxaafadda ku jira eh, iyagu waraysyadaas soo sameeyey inaysan eegin dhinacyada ay khuseyso in wax laga weydiiyo xaruntaasi oo ay hal dhinac keliya eegeen dadka iyagu nafkartooda wararka brobagandada ah ee lagu dacaayadeynaya ama loogu gafayo madaxda sare ee dalka ee buunbuuninaya waxaan kus- ku tusi karnaa eh, muuqaalo eh, guddoomiyihii gobolka banaadir iyo eh, safaaraddii talyaaniga oo isla socda ay xaruntaasi ku tagayaan ay ku soo indha-indheynayaan dadkana markaasi ay arkeen looguna wargeliyey dukumentigii soo gaaray inuusan ahayn wax war keliya Eh, laakiin dowladdii talyaaniga oo socota safaaraddoodii socota meesha loogu geeyey Eh, dowlad walbana waxa ay leedahay oo qaanuun iyo shuruuc u degsan dowladda soomaaliya hadda haddii ay dhulal ku leedahay dalka dibaddiisa dhulalkeeda hadday u baahato waxay marsiisataa eh, was- wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo safaaraddeeda u dirsanaysa dowladdaasna waxaa waajib ku ah in dhulka ay leedahay soomaaliya ay ku wareejiso marba haddii ay jirto baahi ay soomaaliya u baahan tahay inay dhulkaasi maalgelin mise eh, dana kale oo lagu horumarinayo eh, inay samayso dowladda talyaanigana runtii dhulkan inay leedahay qof maanta shaki kaga jira horta ma jirto dowladda iidaa u baahatay eh, qorshaha ay ugu baahatana waa qorshe cad oo ay la wadaagtay eh, madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kan maamulka gobolka banaadir codsina ay soo dirsatay waxayna xaq u leedahay in laga jawaabo codsigeeda dadka iyagu soddonkii sano ee ugu dambeeyey halkaasi deganaa ee ku ganacsanayay ganacsiga ku lahaa haddii ahaan lahay maqaayado haddii ahaan lahay garaasho lagu sameeyo gawaarida dadka ku lahaa ee intaasoo sano ku munaaficsanayay haddii mar ay u soo baahatay halkaasi dowladdii lahayd maysan ahayn in ay markaasi muran iyo wax kale ay ka geliso dadku way aaminsan yihiin inay dowladda talyaaniga halkaasi leedahay laakiin waxa ay rabaan narratifka inay beddelaan oo ay sumcad dil ay ku sameeyaan madaxda sare ee dowladda iyo maamulka gobolka banaadir intaba laakiin maamulka gobolka banaadir wuxuu qirayaa in uu haayo caddeemo muujinaya in dadkaasi goobahoodii loogu tagay muuqaalkan aan aan idinla wadaagi doonno dadkii dukumentigan la gaarsiiyey loo sheegay muddo loo qabtay laakiin muddadii dadkii ay ka madax adeegeen madax adeegaasi kadibna uu dhacay marka fulintii ku saabsaneed in halkaasi la banneeyo Waa tahay, laakiin afhayeene een, dadka waa dad sida aad sheegtay sannado deganaa wakhtiga loo qabtayna waa wakhti aada u cayiman oo aada u yar dadka qaar baa ku ilmo dhalay dad baa ganacsiyo kala duwan ku haystay oo daruufo kala duwan qabay marka tallaabooyinka iyo muuqaaladii shalay lasoo bandhigay naftirkeeda een, soo ma muujinayso xogo wax tacaddi ah inay meesha ka dhaceen Ee, runtii tacadi waxaa la dhihi karaa marka aan lagu imaanin lagugu wargelinin in halkan dowladdii lahayd ay u baahan tahay muddo aanan lagu siinin aanan waxba laguu sheegin oo lagaa soo duldhaco isla markiina fulin lagugu bilaabo markaas waa tacadi waa xadgudub loo geysanayo qofkaasi soomaaliga ah ee halkaasi ganacsiga ku haystay ee halkaasi deganaa laakiin qof walba oo meel dowladeed degan dowladda waxaa waajib ku ah qofkaasi inay wargeliso in halkan loo baahan yahay ciddii lahayd ay u baahanta haddii ay noqoto wasaarad ama dowlado kaleoo shisheeyaba qofka wakhti la siiyo muddo loo qabto qofkaas haddii uu wakhtigii iyo muddadii uu ka eh, dhaga adeego runtii waxa lagu sameynaya ama tallaabada xigtee la qaadayo qof kasta oo maangal iyo aqligiisa uu shaqeynayo waa waa garowsan karaa waxa tallaabada xigtee la qaadayo marka dowladdu mar walba waa waxaa waajib ku ah in eh, bulshada soomaaliyeed ay fursad siiso ogeysiin ay u sameyso eh, wax walbana ay u sheegto teeda kale maamulka gobolka banaadir wuxuu sameeyey xafiis eh, cabasho ah dadku waxaa hore loogu wargeliyey haddii ay cabasho qabaan inay xafiiskaas yimaadaan wixii markaas lala qaban karo lala qabto laakiin waxaa ayaan daro ah in iyadoo intaasoo dhan ee loo sameeyey wakhti la siiyey xafiiskii cabashada imaada la yiri ee aanan imaanin ee rabaan ilaa iyo hadda inay meesha kusii ganacsadaan ku munacaafadaadaan haddana ku xadgudbaya madaxdii sare ee dalka iyadoo intaanoo dhan caddeemo ah ay yaalaan
waa gartay afhayeene hadda waxaad noo sheegtay in een, dhulkan heerar kala duwan uu soo maray talyaaniga uu usoo baahday een, isla markaana aad beenisay in dad ganacsata ama xigtada madaxweynaha ay wax ku sameysanayaan marka sawirana waad noo soo bandhigtay iyo naqshad ahaan sida uu noqonayo marka waxyaabaha ay ka sameyn rabaan mid iyo laba wax ma ka ognahay Ee, runtii waxyaabaha ay ka sameynayaan halkaanay ku caddahay ee projectiga ay ugu talagaleen ee dowladda talyaaniga ee, runtii waxa ay rabaan inay halkaasi ay dad ay ku tababaraan oo siiba dhallinyarada in tababaro halkaas lagu siiyo ee, sidoo kale dowladda talyaaniga sida aan la soconno waxa ay degmooyinka gobolka banaadir iyo xerooyinka dadka barakacyaasha ay degan yihiin ay geeyaan ee, deeqo isugu jira raashiin iyo daawooyin waxa ay gacanta ku hayaan m c ejo iyagu ay daawooyinka gaarsiiyaan si bulshada soomaaliyeed dadkooda tabaaleysan ay caafimaad halkaasi ugu helaan daawooyinkoodana halkaasi ugu helaan Ee, sidoo kale deeqaha ay bixiyaan raashiinka ayaa ka mid ah marka dowladda talyaaniga waxay rabtaa xaruntan inay ka dhigato beeskii markaasi ay dadkii soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd farsamo gacan iyo tababaro kaleba haddii ay ahaan lahayd ee halkan ay ku siin lahayd sidoo kale keedkii ay ku keedin lahayd ee raashiinka iyo daawooyinka ay u baahan yihiin ee inay ugu tabarucaan dadka soomaaliyeed inay halkan ka dhigtaan runtii dhulkii waa dhulkooda waxa ay doonayaan inay ugu adeegaanna waa shacabka soomaaliyeed ma jirta marka eh, in ka hor imaashiyo ama dad kale ay u fasiraan ama ay ku magac xumeeyaan madaxda sare ee dowladda ee la leeyahay dad xigta la madaxweynaha la siinaya ganacsataa la siinaya intaba ma jirto waxa ay sameynayaan iyo waxa ay qabanayaan halkaanay ku caddahay dowladda talyaaniga waxay soo bandhigtay naqshadeynta iyo waxa ay markaasi ku sameynayaan sidoo kale halkan waxaa ku cad waxyaabaha kale ee ugu talagaleen inay markaas tababarada ay halkaasi ku fulinayaan marka dhulkan waa dhul dowladeed oo dowladda talyaaniga oo xushmad naga mudan ay leedahay waxay ugu adeegayso waa dadka soomaaliyeed waxoodii in loo celiyana waa waajib saaran qof kasta oo soomaaliyeed dadka fursadda la siiyana waxaa loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan ama ay horeba ugu faa'iidaystaan wakhtigii iyo fursadda la siiyey inta ay ka soo faa'idi karaan oo halkaasi ganacsi ay ku samaysan karaan way ka soo samaysteen xilligii la wareejin lahaa la soo gaaray
warshadii dugsiyada bunyada ee Dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dushacsan maraya calashaan warshadda isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada Dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeena ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan la isku tilmaamay joodariyada Dubai dug markaad tiraahdo raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid Dubai baa loo buglaayo fadhigooda loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay isla markaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodariyada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodariyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaanta silar waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeegga macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com flash hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxibigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaa u codaysa noloshu ma lahayn malacaane macnaha adigaa suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
baafin waxaa la baafinayaa nimco axmed cabduqaadir da-deedu waa afar sano jir waxay kasoo luuntay degmada boondheere gaar ahaan kasoo horjeedka xarunta degmada cidalaale ciddii aragta waxaa laga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eberle xal sideed labaatan iyo saddex lixdan iyo labo toban iyo todoba oo laga helo hooyadeed sahre maxamed cismaan ama eberle xal todobo labaatan iyo afar eber shan toddobaatan iyo afar oo laga helo habaryarteed shamso ibraahim yuusuf baafin waxaa la baafinayaa nimco axmed cabduqaadir da-deedu waa afar sano jir waxay kasoo luntay degmada boondheere gaar ahaan kasoo horjeedka xarunta degmada cid markii ugu wardambeysay waxay xirneyd dharac cadcadaan ah astaamaha lagu garan karo midabkeedu waa maariin haddaba cid allaale cidii aragto waxaa si naxariisle loogu codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eberle xal sideed labaatan iyo saddex lixdan iyo labo toban iyo toddoba oo laga helo hooyadeed sahra maxamed cismaan ama eber lixal toddoba labaatan iyo afar eber shan toddobaatan iyo afar oo laga helo ho- habaryarteed sahre ibraahim yuusuf ama raadi hadalsan inagaa xiriirin doona insha allah شراب
waa hagaag mar kale habee waxaan wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada fasalka dugsiga dhexe ee sideedaad ee ay markaasi agaasinka waxbarashada maamulka gobolka uu qaadayay sanad dugsiyeedkiisa saddexaad waxaana maanta munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho ee ka qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan ee, xil- waa dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaano wasiiro ayaa waxay halkaasi ka jeediyeen hadallo kooban mar kale waxaad maqli doontaan natiijada oo agaasimka shaacin doono waxaa xigi doona gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo hoosta ka xariiqay in goobaha qaar ee ku yaallo ama dugsiyada ah ee- ama anirada iskuulada ah ee ku yaallo magaalada caasimadda ee muqdisho inay u furan yihiin qaab ganacsi sida uu yidhi gudoomiyaha gobolka marka hore waxaad maqlaysaan eh, agaasimka guud ee waxbarashada gobolka oo faahfaahinaya natiijada waxaa xigi doona gudoomiyaha gobolka
warbixin guud ee natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedka maamulka gobolka banaadir waxaa sharaf weyn u ah in uu maanta oo ah maalinimo talaado ah taariikhduna tahay kowda bisha sideedaad uu ku dhawaaqo natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka waa sanadkii afraad uu agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe iyadoo uu jiro koror tirada ardayda ka qaybgalaysa imtixaanka sanadba sanadka dambeyso sanadkani waxaa imtixaanka u fadhiistay tiro dhan soddon iyo kow kun saddex boqol toddobaatan iyo laba arday oo oo imtixaanka ku galay toddobaatan iyo lix xarumood oo ku kala baahsan de- degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka waxaa gudbay tiro arday dhan saddex boqol- eh, sod- eh, soddon kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex oo u- oo u dhigmato celcelis ahaan boqolkiiba sagaashan iyo sideed arday inay baastay halka ardayda aan gudbin ay gaarayaan shan boqol soddon iyo shan arday oo u dhigmato celcelis ahaan boqolkiiba labo haddii tiradaas loo fiirsho ee jinsi ahaan tirada gudubtay ee labka ah waxa ay gaarayaan toddobiyo toban kun laba boqol soddon iyo toddoba oo u dhigmato boqolkiiba konton iyo shan dhadiguna waxay gaarayaan saddex iyo toban kun lix boqol iyo kow oo u dhigmato boqol afartan iyo s- ee, boqolkiiba afartan iyo saddex celceliskii haray ee boqolkiiba laba ahaa gabdhuhu waxay ka yihiin boqolkiiba ee, waxay ka yihiin 0.7 halka wiilashu waxay ka yihiin 1.3 tobanka kaalin ee ugu sareyso natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 ardayga kaalinta koowaad u galay gobolka banaadir waxaa lagu magacaabaa yacquub maxamed cadde maxamed oo dhigto dugsiga imaamu maalig wuxuu ku baasay celcelis ahaan boqolkiiba sagaashan iyo toddoba dhibic shan ardayga labaad maxamed cusmaan cabdi macow imaamu maalig oodweyne wuxuu ku baasay boqolkiiba sagaashan iyo lix dhibic shan ardayga saddexaad oo gabar ah wa- waxaa la yidhahdaa magaceeda amal cabdiqaadir maxamuud kaahiye waxay dhigataa iskuulka miima two waxayna ku baastay dhibco gaaraya celcelis ahaan sagaashan iyo shan dhibic sideed sideed ardayga afaraad axmed maxamed calisow tooxow albayaan yaakshi wuxuu ku baasay celcelis ahaan sagaashan iyo shan dhibic lixdan iyo saddex ardayga shanaad ayuub cabdiwali cumar nuur imaamu shaafici hoose dhexe hodan wuxuuna ku baasay sagaashan iyo shan dhibic soddon iyo sideed ardayga lixaad waa gabar xafse bashiir maxamuud maxamed iskuulka giira dhibcaha celceliska ay ku baastay waa sagaashan iyo shan dhibic labaatan iyo shan kaalinta toddobaad waxaa wada galay saddex arday ardaygii koowaad wuxuu noqonayaa cali cumar cali faqay jaabir bin xayaan tu waa dugsigiisa wuxuuna ku baasay darajada sagaashan iyo shan dhibic saddex iyo toban waxaa isla kaalintaas la galay oo toddobaad mustaf salaad cabdulle xuseen daynile dhibcahana waa sagaashan iyo shan dhibic saddex iyo toban waxaa isla kaalintaas toddobaad la galay arday saddexaad oo magaciisa la yidhaahdo abuukar maxamed faarax cali zubeyr waa dugsiga dhibic dhibcuhuna waa sagaashan iyo shan dhibic saddex iyo toban celcelis ahaan ardayga kaalinta sideedaad galay oo gabar ah asmaa xasan aadam diiriye taysiir international school dhibcuhu ay ku- ee celcelis ahaan ku baastay waa sagaashan iyo afar dhibic siddeetan iyo sideed ardayga kaalinta sagaalaad galay maxamed cumar cabdi xuseen ixya iskuulka la yidhaahdo oo ayuu- oo ayuu dhigtaa dhibcahana waa sagaashan iyo afar dhibic lixdan iyo saddex ardayga ugu dambeeya ee kaalinta toddobaad galay oo gabar ah sundus cabdiweli nuur cusmaan iskuulka giire sagaashan iyo afar dhibic shan ayay ku baastay agaasimka waxbarashada maamulka gobolka banaadir waxa uu ugu hambalyo iyo bagaadin u dirayaa tobanka arday tobanka kaalin ee kaalmaha hore galay sidoo kalena waxa uu u mahad celinayaa dhammaan inta gacan ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ay ugu horeeyaan madaxda maamulka gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare kormeerayaasha hay-adaha amniga macalimiinta waalidiinta iyo dhammaan bahda waxbarashada dhammaan
mas-uuliyiinta kala duwan ee halkay hortayda fadhido iyo bahda waxbarashada ee gobolka banaadir waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta oo bisha sideedaad kow tahay in la iclaamiyo natiijadii imtixaanaadkii dugsiyada hoose iyo dhexe ee gobolka banaadir fursad ayay noo tahay annagoo farxadda la qaybsanayno dhallaankii imtixaanaadkaas ay u suuro gashay inay ka qayb galaan oo runtii ku guuleystay imtixaanaadkii soddon iyo kow kun aanu malaynaa inay heeday iyo dhowr boqol ayaa gashay mar haddii si loo fiirsho waa nisbadaasi ka badan ayay ahaaday inay imtixaanka galaan maxaa yeelay magaalada caasimadda soomaaliya muqdisho waxaa la sheegaa afar mal afar malyan dad ku dhow inay ku nool yihiin waxayna ugu yaraan ardada dugsi hooste dhexe gelaysa imtixaanaadka inay nusmalyan ay gaarayaan ayay ahaaday laakiin waxay ku tusaysaa duruufta jirta awgood ayaa ka reebay waxbarashada ka reebay taasna waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadaha soo socdo inay ka badnaato inta hadda noola soo gudbiyey inay ka badnaataan rajaynaynaa taasoo door muhiim ay ka qaadan doonto macallimiintii dowladdu ay shaqo gelisay oo imtixaanaadka laga qaaday kunkii macallin ee kusoo aada gobolkan banaadir waxaan rabnaa in laga dareemo sanadaha soo socdo isbeddel muuqda in laga dareemaan rajaynaynaa insha allah sidaas si lamid ah iskuulaadkii dowladdu ay lahaaday ay suuragal tahay in loo adeegsaday qaabab kale oo aan waxbarasho aan ahayn ama waxbarashadii loogu talagalay mid ka duwan loo adeegsaday iyadana waxaan rajaynaynaa inay gacanta ku soo laabato gobolka banaadir inay ku soo laabataan rajaynaynaa haddii markaa macallimiintii iyo iskuulaadkii iyo wax badan iska beddelaan waxaan aada iyo aada ugu quudaraynaynaa in ardaduna ay badan doonto insha allah waxaan la qaybsanaynaa farxadda tobanka wiil oo la yidhaahdo fagta hore galay ama cashirul awaayil oo inta hore ka mid noqotay ee ku guulaysay imtixaanaadka waxaan la qaybsanaynaa hambalyada sidaasi lamid a waxaan hambalyada la qaybsanaynaa dhammaan ardadii imtixaanka gashay iyo gaar ahaan kuwii ku baasay waxaa imaan doonta maalin maalmaha ka mid ah in iskuulaadkana la qiimay doono lana qadari doono si gaar ah iskuulaadka ku kala guulaysto ardadooda ay ku guulaystaan imtixaanaadka iyo degmooyinkooda ayaa imaan doonta waana lagu tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo marka degmada hiliwaa ee markii labaad ama sanadkii labaad kaalmaha hore iyaduna hadda ardadeedii ay galeen waa ku mahadsan inaan leenahay iskuulaadka meeshaas ku yaallo ayaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa kuwa aan gelin kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad aan gelinna ama lalahay waa ugu liitaan la leeyahana waxaan leenahay wardada ha ka kacaano oo boorka iska jafaano madaarista iskuulaadku waa dhowr nooc qaar ganacsi loo furtay oo aan la kala jeclayn meesha ardayga uu soo saarayo qofkaani waxa uu mustaqbalka naqon doono iyo waxa uu geli doono qaar aan ka fikirinaa jirto ka fikira keliya shilimaadka ay ka helayaan xilligaas iyo qaar ka fikiro ardagaani dhisidiisa iyo waxbarashadiisa ka fikiraa jiro iskuulaadka dhanka fiican u fikiro kuwaasna waxaan leenaha hambalyo waa mahadsantihiin kuwa busineska keliya u fikirana waxaan leenahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa uuna idinla xisaabtami doonaan leenahay haddii ilaa yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan hortiin uga mahad celsho juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen agaasinka waxbarashada hadday ahaa lahaayeen macallimiintii imtixaanka qaadaysay ciidankii ilaalinayey macallimiintii imtixaanka diyaarisay gaadiidkii ay adeegsanayeen raggii har iyo habeenku soo jeeday sixitaanka imtixaanaadka waxaan leeyahay ilaahay bedel khayr qaba juhdigaas aada bixisaan hayda siiyo waana ku mahadsantihiin marka waa ku mahadsantihiin kulligii kasoo qaybgalka waa jeclayna iyadoo intaan laga badan yahay ardadu nafirkeeda ay fadhido in maaragtay laysu yimaado laakiin waa la xafladayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo xafladahaas ayaan ka wada qaybgeli doonaa marka waxaan leenahay guuleysta mar labaad iyo mar saddexaad mas-uuliyadda aada qaadeenna ilaahay idinla garab galo arday waxbaranayo waa mustaqbalkii masiirka ummadda soomaaliyeed qofka gacanta ku haysana dadka waa ka duwan yahay arrintaasina waxaan rabnaa in si aada iyo aada looga fikiro haddii ilaa yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xildhibaankana waa u mahad celinaynaa oo runtii mar kastaba garab taagnaa markii imtixaanka la qaadayana booqanayay sidaas si lamid ana askarta ku soo dhaawacanto dagaalka lagula jiro khawaariijtana waa ninka gacanta ku haayo inta badan oo caafimaadkooda ka fikiro oo cisbitaallada geeyo oo qaarkood dibadda u qalqaaliyo oo qaarkood bukaanadooda daaweeyo waxaan leenahay xildhibaan soomaaliya way ku xusi doontaa waana ku mahadsantaan leenahay adigana dadaalkaasi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kormeeray xarunta turkinsom ee ciidamada turkigu ay tababaraan xiradoodu ay tahay garaan ciidamada gorgor ra-isul wasaaraha ayaa halkaasi khudbad ugu jeediya cutubyo ka tirsan ciidamada soomaaliya
balyeeyo inaad doorateen shaqo sharaf badan oo qiimo badan oo ah qof shaqaynayaay shaqadii uu dooran lahaa midda ugu qiimaha badan ee ugu karaamada badan shaqadaas oo ku dhammaata inuu qofku jannada ilaahay galo waa shaqo sharafta iyo karaamada ay leedahay darteed aada u sidataan oad u xiran tihiin calankii
dalkan uu lahaa iyo ummaddan ay hoos harsanaysay oo dhiig badani u soo daatay oo dad badan loo soo xiray oo masiiro dheer loo soo galay si calankaas looga taago geyiga soomaaliya calankii ayaa idinku dhegan garabka idinku dhegan micnaheedu waxay tahay inaad tahay ilaaliyaha calankaas oo cinwaan u ah dadka soomaaliyeed dalkooda iyo diintooda intaba marka waxaa tahay ilaaliyaha dadka iyo dalka iyo diinta ummadda soomaaliyeed ayaa tahay karaamada marka intaas la eg iyo sharafta intaa la eg waa midda keentay in adiga laguu fasaxo waxaan dadka kale u fasaxnay waxaan wiilka adiga walaalkaa masalan ee aabbahay hooyadaa dhaleen ee shacabka ah uma fasaxna inuu hub qaato uma fasaxna inuu qori qaato uma fasaxna wixii wax dilaya inuu qaato laakiin adiga waa lagu fasaxay sababta lagugu fasaxay waxaa weeye in lagugu aaminay in aad ku ilaaliso nafta iyo diinta iyo dalka ummadda soomaaliyeed naftooda iyo diintooda iyo dalkooda inaad ku ilaaliso shaqadaas intaa la eg oo runtii shaqo aada u sharaf badana oo nebiga calayhi salatu salaam uu sheegay inaysan laba qof ama laba indhood inaan ilaahay cadaabaynin caynun bakat bikhashyat illaah yani ilin u oysay ilaahay dartiis ilaahay xusuusatay cibaadaysatay awoodda ilaahay yaqiinsatay ee ka dhaadhacday qur'aankiisa akhrisay kadibna ilin ka soo daadatay oo ooyey iyo ilin baatat taxrusu fii sabiili illaah iyo yani waxaa waaye ilin ay ugu dhacday caro ay ugu dhacday oo iyadoo ilaalinaysa ummaddeeda ilaalinaysa oo diinteeda ilaalinaysa oo difaac ku jirta marka waa mid meeshaan saan sheegay waa shaqo ku dhammaata jannada ku dhammaata wey shaqadaas marka sidaas u qiimaha badan oo sidaas u sharafta badan oo sidaas u karaamada badan waa shaqo adag dhinaca kale marka la fiiriyo aaday u adag tahay maxaa jira qofku markuu soo doonto shaqadan oo kale number one agta qofka agtiisa maxaa ugu qaalisan waxaa ugu qaalisan nafta soo ma aha waa qof naftiisa keenay oo dhahay aniga naftayda waatan waxaan diyaar u ahay inaan dhinto marka wixii ugu qaalisanaa ee uu lahaa buu qofku soo qadimay thats why uu qofka uu jannada ku helaya inuu silcada ilaahay iyo alaabta ilaahay aad bay qaali u tahay waxaa waaye wax sahlana laguma helo marka jannadaas ilaahay wax sahlan laguma helo sidaas waaye ayuu qofku ku helayaa jannada marka wuxuu qofku soo qadimay naftaada waxaad dhahday aniga naftayda waatan waa diyaar baana kuwo badan oo idinka horreeyey waa shuhado hadda way shahiideen ayakoo difaacaya dalkan bay shahiideen kuwa badan oo idinka idinka horreeyey oo aan tiro yarayn sababta ay shahiideen waxaa weeye qori bay qaateen cadow way ka hortageen way la dagaalameen marka qof rumaysan inuu berri baxayo oo cadii la dagaalamayo cadow oo uu dalkan ka difaacayo wuxuu naftiisa qofkaasi uu marka horeba ugu keenay in uu diyaar yahay in uu naftiisa qadimo oo yidhahdo waata naftaydii waxa ka dambeeya marka waad garan kartaa dee mar hadduuba halkaas keenay waxa ka dambeeya o dhan way fudud yihiin in badan oo idinka idinka mida waa la hubaa iskuulley ka soo baxeen jaamacaday ka soo baxeen ayaduna waa miisad kale in ciidankeeni hadda oo force generationkeeni cusub inuu hadda uu yahay ciidan aqoon leh oo ka ugu yari secondary ka soo baxo oo haddeertan ay exam galayeen oon arkayni meesha fadhiyeen oo deedna in badan oo ka mid in jaamacado ay ka soo baxaan taasi waxay keenaysaa ciidanka inay qualitigiisa inay kor u qaado oo uu noqdo ciidan dhisan oo dhinac walba ka dhisan inuu noqdo ayay keenaysaa waxaa idin sugayaa hawl aad u weyn oo sharaf leh saan idiin sheegay laakiin culayskeeda wadata sumcaddaas inaad sii sii laba jabaartaan inaad kor sii qaadaan in kalsoonida shacabku ay ku qabaan xoogga dalka soomaaliyeed ee ay hadda ku arkeen inay ina inaad kor sii qaadaan magaaladan kuwa yimid hadda oo weliba muddo kooban dabcan lasoo tababarayay waad ogtihiin magaaladan waxay ka bedeleen wax aad weyn ay ka bedeleen idinka waxaan rajaynaynaa insha allah markaad graduate garaysaan idinkana in aad in fara badan oo ka mid a waddanka waa la xoreeyey wixii ka soo harayna inaad insha allah cagta lasii mariyo ee ee khawaarijta waddankeenana in uu yeesho ciidankii lagu tashan lahaa ee saddexdii arrimoodan sheegayey oo shacabka iyo diintooda iyo dalkooda ilaalin lahaa inay meeshaan ka soo baxaan ayaan ayaa- ayaan rajaynaynaa kuliyaddan iyo akaademiyaddan waxaan u rajaynayaa khayr iyo guul iyo horumar ayaan u rajaynayaa guul ayo iyo iyo karaamo ayay u tahay shacabka soomaaliyeed runtii in mar labaad ay akaademiyad lagu tababaro ciidamadoodii ay wax ku bartaan in eh, ilaahay dalkooda uu uga hirgeliyey caasimaddii uga hirgeliyey eh, aad iyo aad bay runtii ayaan ilaahay uga mahad celinaynaa guul bayna u tahay shacabkeenna idinkana waxaan idin rajaynayaa guul baan idin rajaynayaa waxaa kaloo sidoo kale aan guul weyn u rajaynayaa eh, oo aan uga mahad celinayaa mar kale saraakiisha eh, halkan fadhida iyo kuwaan fadhinin eh, horay uga soo qayb qaatay in ay kuliyaddan istaagto iyo in ciidankeenna ay tababaraan aad iyo aadaan uga mahad celinaya waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gudaana caawintaas ayaan kusoo miraya wareegga wararka dalsan nabadgelyo